bismillahi raxmaan raxiim asalaamu allahu calaykum kulanta wacanag wanaagsan dhegeystayaal adilantiim gob kasta aad joogtaan u maqlin raadiyaadi soo gaaray waxaa kusoo dhawaataan warka barqa ee reediyo kismaayo aad si toosa uga dhegeystaan war barqa walba warka barqa ee saake waxaa la diyaara halkan ila soo si anigoo maxamed naasir cinra warka barqa ee saake waxaan kusoo qaadanaya ciidamada ammaanka dowladda faraak soomaaliya iyo kuwa maamulka hirshabelle ayaa maanta gacanku gacan kusoo dhigay nin laga sheekiyey inuu waxyaabaha qarxa kuwaasi waddada xiriirisa magaalooyinka beledweyne iyo matabaan ee gobolka hiiraan ciidamada amniga ayaa ku guulaystay in gacanta ku dhigaan ninka oo qalabka qarxa gelinaya waddada marta deegaanka baacda ee waqooyiga hiiraan kadib markii sidaa la sheegay ciidanka lagu wargeliyey falka uu ninkan sameynayo saraakiisha dowladda faraak soomaaliya ee kuwa hirshabelle ee ku sugan beledweyne ayaa waxa ay sheegeen in ninkan la qabtay lagu xidhay saldhigga booliska magaalada halkaasi oo uu ku wajahayo baaritaano dheeri ah lagu sameyni doono ciidamada ammaanka oo kaashanaya shacabka soomaaliyeed ayaa markasta ka hortaga falalka amni darro ee al-shabaab ay doonayaan inay ku waxyeeleeyaan gudaha deegaanada ka tirsan gobolka hiiraan ee hirshabelle ayaa lagu yiri qoraal lagu daabacay wakaaladda wararka ee soonaa siciid cabdulaahi deni madaxweynaha dowlad goboleedka puntland ayaa sheegay in madaxdii puntland ee isaga ka horreysay ay ku darsadeen ama ay ku darsan jireen wakhtigii xilhayntooda taasi oo sheegay in aysan wax dhiba lahayn bilihii lasoo dhaafay ayaa siyaasiyiin ka soo jeeda deegaanada puntland ay ay khilaafeen tuhunka ku aadan in madaxweyne deni uu qorsheynayo in uu samaysto muddo kororsi taasi oo siyaasiyiinta kasoo horjeeda ay ka digeen sheegeen in ay horseedi karto qalalaasad siyaasadeed cabsi kasta ama cabsida dadka la gelinayo waa shaki laga gelinayo inay qolayaashooda ama golayaashooda deegaan dogan doorashadooda waxaa la leeyahay madaxweynuhu doorashada uma socdo ku darsi buu u socdaa oo haddana haddaan ku darsi u socdo doorashada maan iska daayo dhibkeeda oo taas aan aado aniga ma ahan madaxdii hore oo dhan waa ay ku darsadeen waa sida uu hadalka u yidhi madaxweyne deni inkastoo deni uu hadalkii ku yidhi haddaan wuxuu sii raaciya in in waxaa meesha yaalla aanay ahayn ku darsi balse ay tahay sidii loo dhisi lahaa golayaasha deegaanka puntland madaxtooyada kenya ayaa soo bandhigay waxqabadkii boqolka cisho ee ugu horreeyey madaxweynaha dowlada madaxweynaha dalka kenya william ruto qoraalka ayaa lagu sheegay in uu la kulmi la kulmay madaxda wadamada soomaaliya etoobiya uganda tanzania ruwanda iyo madax kale madaxweynaha kenya ayaa kula kulamo uu la qaatay dhiggiisa soomaaliya xasan sheekh maxmuud waxa ay ku saldhigeen xoojinta xiriirka dowladaha xadka wadaaga ah iyo la dagaalanka ururka al-shabaab inay kenya ayaa sheegay inay xoogga saartay howlgallada ka dhanka ah al-shabaab oo ay ka kaashanayso dowladda federaalka soomaaliya iyo dowlad goboleedyada ee dalka ka dhisan si loo xoojiyo dadaalada socda ee dalka looga xoreynayo al-shabaab william ruto madaxweynaha kenya ayaa sheegay in dalkiisa ciidanka ay ka joogaan soomaaliya kuwaas oo qeyb ka ah howlgalka caalamiga ah ee midowda africa ee admis si loo tirtiro awoodaha halista ah ee al-shabaab kenya ayaa maamuuseysa boqolkii cisho ee lagu joog adamcaama laga jooga doorashada uu ku guulaystay madaxweynaha william ruto waxaa horyaalka ama horyaala fulinta ballanqaadyo uu sameeyey xilligii uu ku guda jiray doorashada waxaa magaalada kambala ee dalka uganda ku geeriyooday kabtan jaamac ofla oo ahaa duuliyihii taariikhda galay isagoo noqday kabtankii ugu dambeeyey ee duulimaadkii caalamiga ahaa ee soomaaliya ireland sanadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo koodii wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ah cabdulsalaam cumar oo ay saaxiibo dhow ahaayeen kabtanka geeriyooday ayaa baartiisa twitterka ku xariiqay geerida kabtanka kabtan jaamac oo kabtan jaamac waxa uu ku guulaystay ama uu dabcan ka duuliyey muddo badan muqdisho horaantii kun sagaal boqol sagaashan iyo kowdii duulimaadkii ugu dambeeyey ee soomaaliya ireland ku tagtay ilaa faranka markaasoo uu bilaabmay dagaalkii sokeeye ee soomaaliya kabtanka waxa ay shaqaalihii iyo rakaabkii diyaaradda ku xasuustaan inuu si geesinimo leh u gutay waajibaadkiisii shaqo isaga oo hubinaya badqabka dhammaan rakaabka saaran diyaaradda diyaaradda somalia irelan oo mar badan ama mar ahaan jirtay astaanta isku xirta ganacsiga caalamka ee soomaaliya iyo caalamka kale ayaa u adkaysan weyday soomaal saameynta ay ka dhalatay dagaaladii sokeeye iyo xasiloonidii dar siyaasadeed ee ka dhacay dalka haatana dhegeystayaal qodobada dibadda madaxda aniraadee madaxa golaha ammaanka ee qaramada midoobey oo dhashay dal ama dabcan oo u dhashay dalka jaban ambasador kimiri irahdee ambasador kimiri kasha ayaa ku dhawaaqay in bishan january saddex iyo tobankeedii la qaban doono shir looga hadli doono ammaanka iyo nabadda ee dalka ukraine xubnaha golaha ka ah ammaanka qaramada midoobey waxa ay ku adkeyn doonaan inay go-aanka midaysan ka gaaraan xal u helidda colaada ka taagan dalka ukraine dowladda ruushiya oo daraf ka ah colaadaasi kama dabci doonto mmuuqifkeeda waxayna ganaaf ku dhafan doontaa codayn kasta oo ka soo baxda isla kulankaasi dowladda ruushiya waxay adeegsan doontaa awoodda didmada qayaxan feto bawa maadaama ay ruushiya ka mid tahay shanta dal ee ka tirsan golaha ammaanka ee qaramada midoobey ee leh awoodda ay ku ku laalin karaan go-aan kasta oo ay ka gaaraan ama lagu gaaro qaramada midoobe inuusan jirin danahooda haddii uusan ugu jirin danahooda iyo danaha ee dalkooda waa tahay dhegeystayaal halkaad warkaasi kala socoteen warbaahinta radio kismaayo codka jubbaland guud ahaan warkaan inta kusoo afmeeraya warka barqo intaana warkaan warkiisa kale kulmidan waxaad igtay asaani amaan allah